الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا alintaan casharka bilaabin meelo casharkii hore ahayd oo kolley aan markiina idhi waan soo yar eegi doonaa wax kala mahayna waa cibaaraada isticmaalo si uu isticmaali jirayna dee si ka duwan baa uu isticmaala ama si dee inta badan lagaba fahmi jiray meesha hore waxa weeyaan waa baab istixbaab dikri bacda salaati wa bayaani sifatihi xadiidkii allahuma anta asalaamu wa minka asalaamu tabaarakta ya daljalaali walikraam dariiqa ugu dambeeya ayaa waxaa dhacay xadaثna شhucbaة عan caaصm عan cabdاللaahi بn الxاariث وkhaalid عan cabdاللaahi بn الxاariث kilahuma عan caiشhaةa markaa kolley markaa horeba habeenkaa waan sheegay oo shucba laba sheekh leh waa caaصim iبn sulayman iyo khaalid alxada labadooda weyo dee kolleyna waxaa badnaan jirtay saas oo kale inuu isya raaciyu idhaho can caasimin wakhaalidin he imika intuu yidhaho can caasimin can cabdillaahi wakhaalidin can cabdillaahi iyada taas marka horeba waan sheego caadi bay ahayd laakiin cibaara dhacday kilaahumaa can caaishatan xadiidka markan dhammaan ku wada laabana sanadkiisa ka caaisha dee ka hore sawbaan mooyaanena cabdullaahi ibn alxaaris mooye cid kaloo caaisho ka warinaysay ma jirto waana halkan lahaa bal dee ujeedadu cid kaloo la wadaagsato la idhaha kilaahuma ma jirte waan dee hubsashay leedahay marka inta badanna sharaaxdii may taabanee laakiin sharax alkawkabul waxaaji la idhaaho oo sheekh mandiqadeenani leeyahay oo sheekhan sharxay lamiyotafcaalkiiyo kutubta kala duwan waxa weeyaan hereriga ah ama reer hareereed ah manahilurijaalkiya leh sharaxu ku magaca adigu alkawkab lhaaj wa waa sharax dhowr iyo labaatan mujalada hore marka la eego mujaladaadka iyo kolley fawaaidda kitaabka hadsilaaday malaa way kala badan iyo mujaladaadka ka badan fawaaidda kitaabku leeyahay oo sheekan kale isagu reer wallo sharaxiisu aad moodo inuu kasii heersar kaase ka heersareeyo walow isaguna dee hadalkiisa isidraadaad badan leeyahay oo yar dheer yahay marka wuxuu yidhaha halkan kilaahumadan horta dee sida aan sheegay caasim iyo khaalidba shucba ka wada wariyeen ee kilaahumadan baa wuxuu ka dhigay caasim iyo khaalidkan inay yihiin oo uu kaba cabiray markaa kullun min caasimin wakhaalidin rawaya can caaishata biwaasitatin oo cabdullahi bn xaaris waasad bay labadoodba kaba wariyeeno waa labadan uu shucba ka wariyey ayaa kilaahumaa can caaishata laakin biwaasita oo cabdullahi bn xaaris inu udhexeeyo bal waa inta u yidhi lakin deeta wuxuu raaciyaa un hadalkan taqdiim iyo taakhiir bal cibaaruu kordhiyaa taxriifna waa ku sugan yahay oo sababka cibaaradu waxayd in la yidhaaho un xadaثana shucbatu can caasimin wakhaalidin kilayhima can cabdillaahi bn اxaris can caaishata waayo haddii kale ihaam iyo labsi baa ku sugan waana labsigaan habeenkaa tilmaamay oo saasaa sida toosan ay ahayde cibaaradii baa adigu kala horeyn iyo kala dambeyn ay dhacday calaa kuli xaali waxaan uga jeedaa un kilaahumaa can caaishata labada nin caaisha toosugamay warin ninka ka warinaya xadiidka waa ninkaa keliya cabdullahi bn xaaris ee cabdullahi bn xaaris bay kaba wariyeen waasidadii weeye caaisha bal taasi iyadu waa meel meel ka dambaysayna iyaduna kolley tan oo kalea dhacdo waa xadiidkan ah ku xigay une mugiirat bnu shucba uu mucaawiye u qoray isna waa dariiqa adugu mid ka me labayabaa ka dambeeya dariiqa ku bilaabmaya waxadaثanii moxamed ibnu xaatimin xadaثana moxamed ibnu bakrin ayaa wuxuu waday ayaa ugu dambeyn baa waxaa dhacay xiina salama bimili xadiiثihima labadaa nin hore xadiiskood markan dib ugu laabanana musayab ibnu raafic iyo cabdat ibnu lubaaba un baa iyaguna xadiidka waraad ibnu abi lubaaba xadiidka waraad kaba warinaya markaa waxay noqonaysaa bimili xadiiثima weliba iyadna sida kitaabkaasi uu faa'iideeyo waa wuxuu leeyahay bimili akbara ibnu jurayj can waraadin biwasidati cabda oo waxa weeyaan ibnu jurayj baa warinaya oo waraad buu ka warinaya laakiin cabda waasidadii buu kagaba warinaya iyaduu la mid yahay labadii nin hore iyaguna musayib kaba warinayay oo muhimku maaha imika maanta saddex nin oo xadiidkii wadaagsaday laakiin musayab ibnu raaficna mansuur iyo acmash baa kaba wariyey maanta cabdat ibnu lubaabana labadaasaa wadaagsaday marka hore musayib waxaa ka warinaya ibnu juraj haddaba ibnu juraj ayaa isaguna waraad waasida kaga warinaya saa ay waasida labadaa hore ee mansuur iyo acmashba waasidada musyabyab ugaba wariyeen iyadoo lafdiguna ama uu la mid yahay kii hortaasna waa mid arrin saddexaadan sidaa ku baraaruji waxa wey meelaha iyadna ku xigtay uun halkaas can ibni cawnin can abi saciidin abi saciidkaas baa waxaa sharaxa kuma sugan waxay isku khilaafeen abi saciidkani kuu yahay markaa bukhaari iyo qolooyin buu kasoo naqliyey cabdurabi ibnu saciid inuu yahay kuwo kalena magacyo kale ay sheegeen laakiin kuwa kale culimadu qalad bay ku xugmiyeen buu ihi taasi waa caadi bal dee magaca aabihiinu taa yahayna barhkood baa kasiir ku magacaabay waxyaaleen laakiin markii aniga idhi cabdurabi ibnu saciidku waa yaxya ibnu saciid alansaari walaalkii waana nin saxiixayn bar riwaayo kule laakiin dee imaka tanley anay taasi iga dhacday cabdurabi ibnu saciidkani maaha cabdurabi ibnu saciidkii rijaalu saxiixaynha yaxya ibnu saciid ay walaal ahaayeen waa nin kaloo reer shaama oo magaciisa xataa naftiisa iskuga khilaafsan yihiin oo muslimun baa riwaayada leh bukhaari aan ku sugnayn oo kunyadiisana abu saciid adigu bal kuba shuhuroobay waa intan silaa yar baa ku baraarujiyey xadaثna cاaصم بن نضr التaymiي qala xadaثna المctamir qala xadaثna عubayd الlahi xa qala وxadaثna qتaybaة بن سacيid qala xadaثna layث عan بn عجلان kilahma عan sumayi عan abi صاlح عan abi hurayrata ujeedadu xadiidka sanadkiisan ama waa laba sanad mid wuxuu ku joogsaday cubaydالlahi بn cmar midna wuxuu soo gaadhay ama ku joogsaday halkay ku kulmayaan markaan eegno inta ka horeysa waa ibnu cajlaan moxamed ibnu cajlaan marka kilaahumana waa dariiqii de aynu kusoo baranay isaga caadiga ahayn sida kaa aan xale habeenka hore soo aragnay aan lamid ahayne waa labadan cubaydullaahi ibnu cumar iyo moxamed ibnu cajlaanba xadiidka waxay ka wada wariyeen can sumayin sumayi cubaydullahi ibnu cumar iyo maxamed ibnu cajlaan ba xagga marka la eego mala dabaqa ahaan waabay ka horeeyaan sumayigan walow da ahaan aanay saa u kala weyneyn laakiin iyagu waa siqaara taabiciin oo saxaabo ay arkeen waa jira isagu laakiin taasi uma sugnaan can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata wahada xadiidu qutaybata buri xadiidkan aan soo wadnaa lafdigan aan soo wadnaa waa qutaybat ibnu saciid lafdigiisii marka taasi waxa ay tahay qutaybat ibnu saciid xadiidka lay can ibni cajlan taas bay ahayd laakiin dariiqa hore caasi ibnu nadri ninka qutaybo la siman cubaydullaahi ibnu cumar baa xadiidkiisa sumayi kaba warinayay farqina waa udhaxayn doonaa aan sheegi doonaa ama arrin baa jirta faa'iido weynoo halkan inooguba sugan oo bukhaari arrin dhacday inoo caddayn doonto biidn illahi tacaala weliba cibaaradani ay inoo caddayn doonto wuxuu yihi ana fuqaraa almuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii ata way yimaadeen rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaaheen dahaba way la tegeen ahlu duhuuri dadkii xoolaha badan lahaa waxay la tegeen bidarajaati duhuur waa jamcu dasrina waa almaal اlkasiir xoolaha badan dadkii lahaa waa agniyadii waxay la tegeen oy qaateen bidarajaati اlculaa darajaadkii saree jannada iyo wa naciimi naciimkii almuqiimi daa'imka ahaa bay qaateen oo iyaga anagu waanu ka qadno nimankaasubaaba waxyaalaha darajaadka ah iska wada qaatay faqaala wuxuu ihi wamaa daaka muxuu yahay kaas sababta ataa u leediin ama iyagu darajaadkii sare iyagu ay u qaateen aqniyadu idinku uga qadeen maxay tahay qaaluu waxay idhahdeen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusalli sidaanu u tukano oo markaa ajrigii salaada waanu u simannahay wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidan u soomno oo xaggaasna waa dad wada cibaadaysanayay khayrkana ku wada tartamayay oo soomkana wax aan la dheernay ma jirto ajrigii halkaa soomka laga helayana waan u simannahay wayatasaddaquuna sadaqay la baxayaan walaa natasadaqu annagu ma sadaqaysano ajrigii sadaqada ee wixii lagu mudanayay iyagaa qaatay keligooda wayuctiquuna waxbay xoreynayaan addoommay xoreynayaan walaa nuctiqu annaguna waxma xoreyno oo waxaanu xoreyno de aan haysanaa ma jirto marka ajrigii iyo makfiradii iyo cadaab iska xoreyntii ciddaga ka dhalanaysayna iyaga iskaba qaatay dee wixii kale iyaguna maal u baahnaana waa la mid ee cibaadaadkii maaligaha faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi afalaa ucallimukum ma idin baraa shay-an shay tudrikuuna aa ku gaadhaysaan bihi shayga aa ku haleelaysaan man sabaqakum ciddii darajaadkaa sare idinka dheeraysay idinkuna aa ku gaadhaysaan oo fadl iyo thawaab weyn haba foodlaado waxaan sida loolaba imanaya oo darajaadkaa sareba aa ku mudanaysaan oo ciddii xaggaa idinka dheeraysay aa ku gaadhaysaan ma idin baraa watasbiquuna aad kaga dheeraynaysaan bihi waa waxaan shaygan haddaa ku dhaqantaan min bacdakum cidda idinka dambaysa oo cidda idinka dambaysa ama fadli ahaan ama dee taasna aanay idin soo gaadhahaynba kol haddaad dikrigaa la timaadaan walaa yakunu aanu noqonayn axadun axadna afdala minkum mid idinka idinka fadli badan ilaa man shaksi un mooye sanaca sameeyey mila ma sanactum waxa aad samayseen wax lamida oo dee ruuxii waxa aad samayseen wax lamida la yimi de in allaha laa yudiicu ajra man axsana camalo isaguna ajrigii waa yeelan waa idinla sinaan laakiin cid aan taa la imani idinkuma soo gaadhayaan ama idinkulama mid noqon idinkama fadli badnaanayaan ba bal idinkaa ka mudnaan qaalu waxay idhan bala yaa rasuul allahi nabal rasuulki ilaahay o balada waa xarfu jawaab sida nacam oo kale laakiin dee waxa weeyaan iyadoo nafyiga iyo bal matalan taasiya bay jawaab u noqotaa qaala wuxuu yihi tusabbixuuna ilaah baa nasahaysaan watukabiruuna ilaah baa weyneyneysaan wataxmaduuna ilaah baa ku xamdiyeysaan oo bimacnaha subxaana allah baa odhanaysaan allahu akbar baa odhanaysaan alxamdu lilah baa odhanaysaan dubura kuli salaatin salaad kastaba dabadeeda waa markaa aada ka baxdaan weeye ee salaaddii un aad ka faaruqdaan salaad kastaba lafdiguna waa salaad dhammaanteed xataa suniina dee waa salaadun laakiin dee axaadiis ama xadiis kacb ibnu cujro kitaabka imaka ama casharka inoogu sugan ayaa inoo qeydayo salaadii faradkaa ku qeydaya halaaثan wa halaaثiina maratan saddex iyo soddon goor ayaa tasbiix iyo takbiir iyo taxmiid laba imanaysaan taaba wey marka halaaثan wa halaaثiina mara waxaa daahirka xadiidku iyo axaadiista kalena inoo faa'iideyneysaa dee ay kuba caddahay waa majmuucan uma wada sugno e waa likulli fardin oo macnaha tusabbixuuna halaaثan wa halaaثiin oo saddexda ficila ka horeeya ku tanaasucaya cadadkan halaaثan wa halaaثiina maratan ee dubra kuli salaatna darfi bay dhammaan u waday tahayba oo markaa wuxuu noqonayaa tusabbixuuna ilaah baa nasahaysaan oo subxaana allah baa odhanaysaan dubura kuli salaatin halaaثan wa halaaثiina maratan watukabiruuna halaaثan wa halaaثiina maratan wataxmaduuna halaaثan wa halaaثiina maratan oo macnaa cadadkan ama majmuucani waa likuli fardin mid kastoo intaa kaba mid ah waana daahirka xadiidka walow aan arki doono ruwaadii xadiidkan mid kaba mid ah halkan aan inooguba sugnayn abu saalixna inankiisii weeye isagu inuu kaba fahmay inuu yahay lilmajmuucba halaaثan wa halaaثiina mara cadadkaa hore oo dhan ama mee acmaashaa hore o dhan tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan waa ayay lilmajmuuc bay usugnaatay waa iyagoo la isu wadageeyo markaa taasi ay noqon inuu koob iyo toban goorna subxaan allah o dhan koob iyo toban goorna allahu akbar o dhan koob iyo toban goorna alxamdulilah laakiin taasi waa isaga barhkood siday kaba fahmeen kitaabkana inoogu soo socota haddii a la yidhaah laakiin dee axaadiistii kalaan kuma fasiraynaa bal waaye taasi waa mida horta bal taasi ay noo joogto halkaa qaala abu saalixin abu saalix baa wuxuu yihi farajaca way laabmeen fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii ilaa rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay bay dib ugu soo noqdeen faqaaluu waxay yidhahdeen samica way maqleen ikhwaanunaa walaalahayo ahlulabwaali xoolaha lahaa bimaa facalnaa wixii aan samaynay waa dad khayr ku tartamaya qanigood iyo faqiirkoodba oo nimankii aanu walaalo ahayn ee xoolaha lahaa ee markii hore aan lahayn darajaadkii sare inooga dheereeyeen arrinkan aadna bartay ee dikrigan ah iyaguna way maqleenoo fafacaluu milahu isagoo kaley la yimaadeen iyaguna haddaba salaadii dabadood inay sharci iyaga qoladan u gaaro maaha eh waxa weeye markaa iyaguna salaadii dabadood dikrigii oo kale way la yimaadeen oo haddana de waxaa meeshii timi hadduu markii hore wixii ay maalka ku bixinayeen ay kulaba imanayeena camal khayr ahaa ajrigan markana anagu uu noo gooni yahay aanu ku gaadhaynay maanta kiina way sameeyeen oo haddana tii un bay nala dheeriyeen arrinka waa soo noqday faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yihi dalika arinkaas oo dee waa fadlullahi waa fadligii ilaahay yuutiihi man yashaau cidduu doono uu siinayo oo ilaahay baa isagooy taasi tahay cadligii fadligiina ay tahay kana qadi ka dhige kana faqiriyadu mid kastana arrinkaasi ibtilaya imtixaan u yahay marka hadday dee taa la yimaadeen oo arrintan kale ay maalkoodii dee ay kulaba imanayaan khayrina uu jiro waa fadli ilaahay oo ciddii uu doono siinayo kolley xadiidka dee waaba sida lafdigiisu ama sariix uu ku dhow yahayba weeye way jiraan barhkood ka dhigay daalika waa ajrigaan idin sheegay ee ah ina marka haddaa laa timaadaan taas aa ciddii idinka dheeraysayna aad ku gaadhaysaan cidda idinka dambaysana aad kaga horeynaysaan waa ajrigaasi waa fadligii ilaahay oo iyadoo lala wada yimi oo la wada sameeyey ayaa ilaahay dee dadka ma aha la imaatinkuna waa kii uu doono ayuu darajaad sare kuba gaadhsiin iyadoo kii kalena aanu halkaa darajaadkaa gaadhayn waa barhkooda kolleyna masala meeshan ka ratibanta waxba aanaan caaw wakti hayn ama dee kolley meelo kaleba iskaba imanaynaan waxba isku shuqlinahayn nisaac badan iyo barhkood laga yaabaa inay mualafaad u dejiyeen oo ah waa nawowna halkan waa ishaaraya un salaf iyo khalafka khilaafkaani inuu jiro waa kaniga shaakirka waa ruuxa intuu xoolo leeyahay ilaahay subxaanaه watacaala waxa uu siiyey ugu shukriyaya ee si ilaahay yidhi ku dhaqmayo oo saas oo kale camalkii khayrkaaya adigu wixii ilaahay buu shay kasta maalkan wixii dee bal matalan xuquuqii agu lahaa mid ilahay iyo mid addoommaba waa ka gudanaya cibaadadii kalena waa la imanaya waa qani shaakirka iyo faqiirka saabirka ah ee isagu dee faqiir ah laakiin tan saabirku ah ku sabraya aan mutadajir ahayn waa labada la isbaal dhigo keebaa mudan keebaa fadli badan dee qolo kasta waxooda way leedahayo taas xadiidkan janib baa loo daliishadaa ah kanigii shaakirka inuu ka fadli badan yahay faqiirkii saabirka ahaayo waa kan xadiidkana waana laftigu siduu ku dhow yahay macnaha kale waa macno yar fog dalika ishaarada in loo celiyo dee arrinkaa haddaba kol hadday kiina idilalo yimaadeen waxaa ilaahay siiyey ziyaadada kulaba imanayaan waa fadli ilaah ciduu doono rabbi siinayo bal lakan masalada kolley niqaashkeedu waa dheer lakin waxa la arkaa meelo kale inay dee oo ka yar ansabsan inooguma timaado halkan xaafid xajar waxoogaa buu wadaa walow meel kalena aada ugu soo arooriyo ama kitaabka aakri markaa kolley kitaabuladcimaya bal markaa taas waa mid haddaba xadiidkii kolley waa xadiis aa soo wada aragteen oo wax lagu joog joogsado aan lahayn laakiin umuuraa yar jira oo yar joogsi keenaye cibaaradan eeg muslim muxuu ka cabiray qaala abu saalixin farajaca fuqaraau muhaajiriina abu saalixna waa ninkii taabiciga ahaa ee xadiidka ka warinaya abu hurayra halkan muu odhan abu hurayre kamuu soo warin oo muu odhan dee can abir can nabiyi sal ama abu hurayre umuu tiirin isagaa hadalkii yidhi saasaa dhacday marka taasi waxay keenaysaa in intan aan haynaa xadiidkani uu mursal yahay oo sanadkiisi aanu inoo xidhiidhsanayn saxaabigii aanu inoo joogin bal matalan wixii kale la helayna waa laba dariiqoo midna daciif yahay midna irsaalkanuun uu kuba sugayo la odhan karo way quweynayaane bal intani waxaan leenahay xadiidkaa hore la in ma aha waa akhirkiisa ha dhacdee laakiin intan qadarkan irsaal baa ku sugan sida muslim uu kuba wariyey bukhaarina isagoo xadiidka la wadaagsaday intan muu dhigan arrin baana jirtaa riyaadالصaalixiin imaam nawawi raximah اllahu tacaala xadiidkan markuu kitaab اladkaar soo dhiganayey ee uu bukhaari iyo muslimna xadiidka u tiiriyey ayaa wuxuu yihi zaada muslimu farajaca fuqaraau muhaajiriina cibaaradan baa kuma sugan manaa muslim wuxuu siyaadiyey kolle cibaaradana ihaan baa ku sugan oo imanka muslim dee say u dhacday qaala abu saalixin waxaa cibaaradii dee ay kumootiinaysaa ama dee ruuxiba uu dee si u qaadanaya ay tahay xadiidkaa hore abu hurayraha ama laftigaa dee sanadkiisu dhammaa in m bukhaari intaa aanu warine muslim ula wariyo xadiidkii ay la wada socotay laisnaa tahay laakiin arrinka jira waa san imaka saxiixa muslim inooguma sugan oo qaala abu saalixin qadarkani inuu irsaal yahay oo saa zaada in cibaarada riyaad dhacniyo kale waa cibaare iham kuma sugan yahay bal waxaan leenahay intan waa irsaal kitaabka inoogu sugan bal taa horta aan hayno wuxuu ihi muslim wazaada gayru qutaybata fi hada alxadiid xadiidka qutaybat bnu saciid baa la iska warinayey riwaayadii hore cubaydullaahina waa ta iyadna walow lafdigan inoomuu soo naqlin lafdigeedii laftigiisan lays marka laga warinayo ayaa wuxuu yihi qtaybat qutaybe cid aan ahayn waxay ziyaadiyeen fي hada اxadiiثi can lays can ibn cajlan waa dariiqii aynu horeynu soo aragnay oo markaa ujeedadu qutaybihii uu sanadka hore uu inoogu sugnaa ee xadiidka inoo wariyu laftigiisina inoo soo naqliyey intani riwaayadiisa kumay sugnayn talabaadna keyrkii waa ibhaamiye ciddan markaa ziyaadisay xaafid muxajirla fatxubaari wuxuu ku yidhah waxaa suurtagala shucayb ibnu lays aynu kitaabka hore ugu soo orno lays ibnu sacad dhalay inuu yahay sababta uu taa u yidhina abucawaana oo kitaabkeenan mustakhraj ku leh ayaa dariiqiisa kuba wariya isagoo rabiic ibnu markaa sulaymaan waxa weeyaan in kaba warinaya can can oo kaasi waa muxtamil waxaa kaloo suurtagala bu ihi inuu yahay ninkani oo bal maalan in oo isagu waa isaga taa kaba wariyay abucawaana isaga kaba wariyey laakiin in dariiqka nin kale oo saciid la yidhaahna inuu yahay waa suurtagal buu leohi bayhaqiyo iyaguna nin kaleba ay ka wariyeen bal adigu muslim halkan ma soo dhigane bayhaqi iyo jozaqina isagu nin baa xadiidkan inuu warinayo inoogu sugan abucawaano mustakrijkiisana ama musnadkiisana nin kale inooguba sugano waaba shucayb ibnu layth xadiidkiisii bal matalan shucayb ibnu layth baaba taa inooguma sugane lakiin wuxuu leeyahay muslim cid aan qutaybe ahayn oo layskaba warinaysay ba xadiidka maxay ku kordhiyeen qaala sumayin waa intan intay kordhiyeen sumayi baa wuxuu yidhi faxadatu waxaan ugu war aan ku u warramay bacda ahli ehelkayga barhkood hada alxadiida xadiidkan faqaala wuxuu yihi bacdigiibaa odhanaya cid ehelkiisii kamida weyo xadiidkan uu abu saalix kaba maqlay u sheegay wahimta waad qaldantay qalad baa kaa dhacay oo sida arrintu aad tidhi ma aha inamaa qaala wuxuu yihi oo dee cibaaradiisana waa daahirkeeda waa tan nidhi axaadiista kale aan ku fasiraynaayo daahir ahaanna waabay dee lagu fasiri karaa tusabixuuna watukabiruuna wataxmaduuna talaatan wa talaatiina mara inay majmuucaba tahay oo intuba saddexiyo soddon ay isku wada yihiin un dhammaan markaa ehelkiisii markuu taa u sheegay ayaa ehelkaas yihi wahimta wahimtana bimacnaa kalita weeye oo wahima iyo kalida xagga wasanka wahima iyo wahamu kalida iyo akladu iyo xagga macnaha waa isla mid oo waa macnaa waad khada'day oo taasi waa khada ama qalad adiga kaa dhacay weeye waxaana jira ficil kale isku dhow yihiin xagga macnaha ay ku kala duwan yihiin marka kutubuljarxi watacdiil la joogo ama taraajimtana kol kol labada riwaaye ay muxadisiintu isdhex geliyaan oo markay ficilka isticmaalayaanna kaa kale isticmaalaan fulanu yahimu bay odhan kolla waxay yidhaahaan fulanu lahu awhaam awhaam buu leeyo waa kan imaka aan hayno waana labadii luqo iskale bal ficilkan waxaan yidhi wahima iyo wahamu wahaman masterkiisna waham buu noqonaya macnaa kalida iyo kaladu qaladamun weeye waa ruuxii oo khada ama qalad ka dhaco ama ficilkaa kale leeyahay muxadisiintuna kollay labada luqay wada isticmaalaan kolla ficilka kolla ismiga waa wahama eeg wahama oo la fadxiyo una facalo ay noqoto markaa ficilkii wuxuu noqon sida wacado oo kale yahimu buu noqonayaa mudaariciisi maserkiina muxuu noqona wahman oo markaa midi waa wahama yahimu wahman midna wahima iyo wahamu wahaman wahima iyo wahamu waxaan nidhi waa kalida iyo qaladu lamidi amaa wahama yahimu iyadu waa marka halmaanka oo kale waxbaad adigu waxaad baabad islahayd deh carabkaagii baa wax kaaga sabqay taasoo kale wahama yahimu wahman bay idhaahaan oo miaal ahaan haddii imaka ruux baad magaciisa garanaysay inuu moxamed yahayna waad garanaysay oo taa waa taqaanay haddaba markaad tidhi ya ma moxamed deh ayumaaba tidhiiba imaka iyo axmed magaciina waad garanaysaa taasoo kale wahama yahimu bay dhahaan oo waa wahm haddii laakiin ruuxan maad garanayn waxaad uhaysataa isagoo magaciisu moxamed iyo inuu axmed yahay baad uhaysataa taasi waa qalad taasna iyamanka ficilkan bay u isticmaalaan muxadisiintana way si dhex galamaan le labada luqe lakin waad macnaa kalita aan wadno inamaa qaala wuxuu yihi buu ku yidhi tusabixu llaha halaaan wa halaaثiina wataxmad llaha halaaan wa halaaثiina watukabir llaha halaaan wa halaaثiin oo arinku sa aad tidhiyo markaa majmuucu isku saddex iyo soddon yahay sida daahirka hore ama cibaarada hore lagaba fahmayo ee suhaylna kaba fahmay arrinku taa maaha e wuxuu yihi saddex iyo soddon goorna subxaan allah baad odhan saddex iyo soddon goorna alxamdulilah saddex iyo soddon goorna cibaaraduna waan ku fasiranay taas waan kuma fasiranno waxaan idhi talaatan wa talaatiina maratan waa likulli fardin fardin oo saa daraaddeed baan idhi afcaasha ku tanaasucaysa cadadkan wuxuu yihi markaas sumay farajactu ilaa abi saalixin abi saalix baan dib ugu noqday waa ninkii xadiidka kaba wariyey faqultu lahu dalika hadalkaas baan ku idhi arrinkaasaan u sheegaya inaan cid isku khilaafnay faakhada biyadii gacantayduu qabtay faqaala wuxuu yihi allahu akbar wasubxaana allahi walxamdu lilah saddexdoodii buu israaciyey allahu akbar wasubxaana allah walxamdu lilah xataa tabluqa inaad gaadhayso min jamiicihina dhammaantood alaaثata wa alaatiina saddex iyo soddon ishkaal ma jiro isagu wuxuu leeyahay waa saddex iyo soddon baa mid kasta la odhanaya ee meeshuu israaciyin waa adoo mar keliya wada ihaa subxaana allah alxamdulilah ama dee san isagoo kaba cabiray imaka subxaana allah walxamdulilah allahu akbar mar bay noqon de markaa aada saddex iyo soddonkii goortaa ku dhamayso mid kastana ina saddex goor waad wada tidhiye waxaa kuu soo baxaya saddex iyo soddonkii adigu bal waxaan leenahay kolley axaadiista kalena waaba iyadoo lakala googooyo dee tan haddii la israaciyana meel keliya bay wada tegayaan saddex iyo soddonkii goorun baa la yidhi arrin kale iyadna halkan jirto oo dee kolley malaa baraarujin mudan xadiidkan bukhaari waa wariyey muslim buu la wadaagsaday intaa qaala abu saalix waxaa nidhi waa ziyaado muslim leeyahay oo laakiin irsaalla waa taa nawowiba riyaadka zaada ab muslimun ku lahaa walaan lena cibaaradu malaa waxay ahayd intaa in ka badan in la idaaxiyo bukhaari halkan xadiidka markuu warinaya dariiqan qutayba buu warinahayne dariiqaa sumay dariiqa cubaydullaahi buu ahaa sumay uu kaba warinayo maxaa markaa dhacay halkan markuu soo gaadhay cibaaradan muslim waa tan faxadatu bacda ahli hada alxadiida faqaala wahimta inamaa qaala bukhaari waxaa dhacay uun qaala un faacil la socon maye waxa weeyaan fakhtalafnaa baa dhacday fakhtalafnaa waanu iskhilaafnay markaasaa deete waxa weeyaan markaasuu sheegay de in bad bacdigoodna ay taa hore yidhaaheen bacdina tan farajacnaa ilayhi qaala taqulu subxaan allahu akbar subxaana allah allahu akbar subxaana allah walxamdu lilah oo daahirka bukhaari baa waxaa loo qaadanayaa ama uu yahayba in dee ciddan iskhilaaftay saxaabadii ay tay abu hurayra kaba mid ahaa rasuulkii ilaahay ay kusoo noqdeen rasuulkii ilaahayna uusan ku yidhi bal jawahirbukaarigu de ina bukhaari buu kasoo naqlinaya saaxibkana jawahirlbukhaari axaadiia ururiyey toddoba boqol ah laftigaasna waa soo dhigtoo kale waxaan garanaya berigii shan iyo todobaatankii ba ahayd markii aan qarsanaya kitaabkaas sheekh akriya weli waa noolay desan ku ogahay xafidahullah sheekh axmed ibrahim balen ayaa de xadiidku saasunbu u yaalay sidii ku laqbaynayuu ku fasirayayna de waa san daahirku ahayd ruuxi aan dee la socon asaniid iyo waxyaalaha kale sheekuna de axaadiia fiqiga mooyo axaadiia ersaasa ma ahayn bal markana deeto tiba marka arrinku wuxuu noqday in rasuulkii ilaahay de uu yahay kastan yidhi oo kale riwaayadda bukhaari bay taasi dhacday waxaanay riwaayada muslim inoo caddaysay idraajka jira riwaayada bukhaari riwaayadda bukhaari baa waxyaalahaasi isdhex galeen ama israaceen idraajna waa galay oo markaa riwaayada muslim waa tan caddaysay sumayiba iyo abu saalix arrintu inay tahay riwaayadda bukhaarina wuxuubaaba kuwa sugnayd fakhtalafna markaas faqaala bacduna waqaala bacduna markaasu farajacna ilayhi qaala taqulu oo loo qaadan karo inay saxaabadii iyo rasuulka ilahi tahay bal cibaaradan baa taa bukhaarina inoo fasiraysa mukhtasaraadka bukhaari laga soo naqliye saa usoo naqliyena cibaaradoodu dee ruuxii aan asalka xadiidka la socon kale ishkaalkaasay ku keeni kartaa xadiidkii baa marfuuc laga wada dhigi karaa markaasna waxaa laga dhigi karaa sia uu ku fasiray abu saalix oo in saddexdooda la israaciya inay dee tafadliga badanba tahay oo suniba uu yahay saddexdooda mar keliya la wada yidhaahaa de arrinkuna waa abu saalix raawigan ama taabicigan ra'yigiisii iyo dee tii ay ahayd un weeye iyadoo dee kuwa kaleba aan leenahay sida kaleba kaba awleysan oo mid kastaba gaar ahaanteeda loo yidhaaho oo dee daahirka axaadiista kalea bal waa umuuraha jira xadiidkeenan ee kuwa sugan iyadoona waxyaalanada qaala ibnu cajlaan ina cajlaan baa wuxuu yihi فحdثت بhda الحadيث xadيiثkan ba waxaan ugu waramay رajاء بن xawata oo manaa xadيiثkan محamed iبن cajlan hada eg ninkan waa nin mslim waxyaale kaba wariyo bukhaarina mucalaqaad buu ka wariyaa muslimna mutaabacaad mooyaane axaadiis u deesan oo kale asal dee kolley waa axaadiis cid kale ay kuma raacday un kuma wariya axaadiisa usuusha nin caalimana u ahaayo sikaaru taabiciinka amdo reer madiine ah welibana axaadiisa abu hurayra khaasatan me waa axaadiisa saciid اlmaqburi can abi hurayrata taasna waxaa la yidhaha waa iska gashay markii dambe xifdigiisu jaanibkaa ma fiicnaano axaadiistaas ikhtilaad baa dhacay oo ujeedadu سعيد المقبوري ba wuxuu أحاadيث kaba wariyaa عan أbيه عan أbي هurayرaةa waa wariya de saan sooba aragnay isagoo toos abu hurayre uga warinayaana way jirtaa kol kol nin kale oon aabihi ahayn buu kaba wariya abu hurayre kaba warinaya umuurahaasaa iska galaa la yidhaayo deetuu axaadiistiiba ka wada dhigay un saciid can abi hurayrata ka wada dhigay oo kale waa jaanibkaasun laakiin bal waxaan leenahay waa nin saduuqana aymo kala duwana ay tawsiiqiyeen muslimo mutaabacaad kaba wariyo ninkaas baa wuxuu yihi faxadatu bi hada alxadiidi xadiidkan baa waxaan ugu warramay rajaa bna xaywata taabicigaa shahiirka ee caabidka ahaa فحdثني waa ii waramayo بmثل xadيiثka mid laba mida عن أbي صالح عن أbي هurيرaةa e محaمد بن عجلان xadيiثka sمي buu ka wariyey smayna أbو صالح عن أbي هurayرaةa markii uu u sheegay رaجاء بن حayو xadيiثkan u sheegay ayuu u sheegay رaجاء بن حayوna inuu أbو صالح isaga kaba maqlay xadيiثka naftiisa kaba maqlay وحdثني أمyة بن بسام العyشي قال حdثنا يزيد بن زريع قال حdثنا روح عن سهيل عن أبيه وأبو صالح عن أbي هريرة عن رسuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا waxay dhaheen يا رsuuل اللhi ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم وبمثل حdيث قتيبة عن اللyث qتيبة xadيثkii uu lyث بن سعد ka wariyey mid laba mida ayaa dariiqan suhayl can abihi can abi hurayratana laguba wariyey ilaa lakina anahu adraja waa dhex geliyey fii xadiidi abi hurayrata xadiidka abu hurayra oo maanta waxa weeyaan can qowla abi صaalixn abi صaalix qowlkiisii uma rajaca fuqaraء اmhaajiriina ilى akhir اxadiid wazaada fi xadiidi xadiidkii wuxuu ku ziyaadiyey oo de waa umayat bnu bistaan dariiqiisan uu san kuba wariyey ee uu qutaybe kulaba siman yahay يقول سهyل إحدى عشhرة إحدى عشhرة فجميع ذلكa كله ثaلاثة وثaلاثون معنaa waxa weeyaan waa drqdii xadيiثke أمyة بن بسام العayشhiي qtay buu la siman yahay xadيiثkana waxay iskaga soo dhacayaan un أbو صالح bay iskaga soo dhacayaan haddaba xadيiثkaasi wuxuu la mid yahay un xadيiثkii qtaybe oo kale aynu kusoo maray lakiin arinka jira waxa weeyaan abu صالح qowlkiisana yihi qaala abu صالحi farajaca fuqaraء الmhaajiriina ilىa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam intaas baa riwaayadan umayo dhacday isagoon qaala abu صaalح o dhan ee xadiidkii si u socday ayaa ثaلaaثa وaثaلaaثiina mara farajaca fuqaraء الmhaajiriina oo markaa inuu abu hurayra uu leeyahay taas ayaa markaa meeshii dee daahirkii xadiidku noqday waana waxyaala kutubtaa dee kolkol xadiidka soo noqonaysa laguma arko waana riwaayadan muslim tilmaamayo idraajku sheegaya de halkan way inoo kala soocnayd xadiidkii abu hurayre markuu intaa hore ku joogsaday qaala abu saalixin baa muslim riwaayadan qutaybe kuba yidhi riwaayadaa kalena waxaa dhacday un qaala abu saalix baan jirin oo waxay noqotay un ثaلaaثan وaثaلaaثiina marata dabadeed farajaca fuqaraء الmhaajiriin oo dee hadalkii abu hurayre oo xidhiidhsan un buu wada noqday xadiidka taasi waa intaas waxaa kaluu la dheeryahay riwaayadii qutayba yaqulu suhaylu suhayl baa wuxuu yihi إحdى caشhرaةa إحdى caشhرaةa maعnaa taqulu waxaad odhanaysaa waa subxaan الlah majmuucii buu kaba dhigay ثaلaaثaةa وaثaلaaثiin inuu dhammaanba u wada yaalo saddexdiiba subxaan الlah iyo alxamdulilah iyo allahu akbar marka wuxuu hi waxaad odhanaysaa إحdى caشhرaةa إحdى caشhرaةa ko koob iyo toban koob iyo toban oo midba koob iyo toban goor baad odhan fajamiiعu dalika markaa kaa dhammaantii isugeyntiisu wuxuu noqonayaa kulhu ثaلaaثaة وaثaلaaثuun oo saddex iyo soddon goor bal warkaatan waxaan leenahay waa سhayl بن abي صالح sidii u fahmay un weeye xaafid بن xajar في الxbari wuxuu ku yidhaah lam yutaaبع سhayl عalى dalik cid ku raacday سhayl san oo kale riwaayaad way jiraan de xadiidka abu hurayre ka baxsan oo koob iyo toban ama toban kuba yimi in tasbiixda ay tahay lakin xadiidkan abu hurayra cid bal mثala tan ku raacday ma jirto bal wuxuu yidhahaa xaafid bal lama ara في شhay min drq الxadiiثi kuliha taصrيx بإحdى caشhرaةa xadiidka duruqdiisana khaasatan dikrigani uu kuba yimi riwaayo caddaysay koob iyo toban waxaana xadiid ibnu cumar oo bazaar warinayo sanadkiisu daciif yahay ahayn maan arag buu leeyahay xaafid ibnu xajar ee markaasta atharkii waxa weeye almajmuuc waa likulli fardin ee ma aha lilmajmuuc oo dee saddexdoo la isu geeye maaha bal taas weeye axaadiisi kalena way noo socotaa ooba kuwan وxdثna الحسن بن عيسى qال أخbarna بن المبارك kolley waa raggan waan soo wada aragnay de iبن المباركna waa imaameynaan iskagaba warramahaynba xaسن بن عيسى iبن الmasrjers kolley waa nin waxaa la yidhaha mولى بن المبارك ba la yidhahyo waa nin ثiق ah waxaa mولى بن المبارك loo yidhina isaga nasraani buu ahaa markii hore gacmihiisu ku islaamada caalamkaasna waa noqday iqaat ruwaadka waa midoo walahani waa wala islaameed sida dee bukhaari walihiisan aljucfiyu la idhaahba qoyskiisa aljucfiyu waa walaanahaasi reerkan kamay dhalan waa islaamnimo awowgiisa sare ama awowgiisa ayaa ku islaamay adigu waa awowgiisa labaad buu noqon ama saddexaad baa reer jucfe ahaa ayaa gacmihiisa ku islaamaya قال أخبرنا مالك بن مغول قال سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي سيا كعب بن عجرة إنه غور قال وحر رسولك إلهي صلوات الله وسلامه عليه معطبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تصبيحة mucaqibaatun waa kuwa isla cirbiya ama dee barhkood barhka kale dabadood ay imanayaan oo mucaqibaat waa jamcu mucaqiba waa shayga shay kale dabadi yimaadaaba la yidhaahaa oo dee shay kale dabadi imanaya lahum mucaqibaatu min bayni yadayhum min khalfi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun waxa dee isbedelaya isweydaaranaya barhkood kuwa kale dabadood imanayaan marka ay tagaanba malaaig haddaba waa kelimaadkana salaadaha dabadood baa lala iman waa kuwanoo iska daba imanaya isdaba socda mucaqibaatun mubtadaanan kaba dhigaynaa kollay waa nakiro ee waxaa banaynayana inaan ku bilaaban oon mubtado kaba dhigano jumladan ka dambaysaa sifo ama nacti u ah mucaqibaatun mucaqibaadkaasoo laa yakibu aanu hungoobahayn aanu qadahayn oon ajri aanu ka qadahayn qaa'iluhuna kuwa ku qowlaya aw faaciluhuna samaynaya dubura kuli salaatin salaad kastaba dabadeed oo maktuubatin farad ah maxay yihin halaaثun wa halaaثuuna khabarkii halkaan ridaynaa mucaqibaad aan ruuxii la yimi ama ku hadlay aanu khayr iyo ajri ka qadayno ajri aad iyo aad u badan helaya waxa weeye ثaلaaثun wa ثaلaaثuuna taصbiixatan saddex iyo soddon goor oo subxaan allah la yidhaah wa ثaلaaثun wa ثaلaaثuuna taxmiidatan iyo saddex iyo soddon goor oo alxamdu lilah la yidhaah iyo wa arbacun wa ثaلaaثuuna takbiiratan afar iyo soddon takbiiro taasba weeye bal marka aynu xadiidkii hore waxaynu saddex iyo soddon saddexoodaba waan kusoo aragnay halka boqolaad wuxuu noqonayaa inoogumay sugnayn xadiidkan waxaaba inoogu sugan kacbe muslim wariyey in alxamdu lilah iyo subxaan allah mid kastaaba saddex iyo soddon goor la odhan allahu akbar iyada se afar iyo soddon goor la odhanayo bal xadiid kale oo halka boqolaad ka dhigaya bal matalan dikri kaleo ama tahliilana waa inoo dambeeya markaasun baan dib isla wada eegeynaaye bal xadiidkani waa imaka inta dee inoogu sugana waa salaatin maktuuba hadday ahayd salaad kastaba dabeed riwaayadii hore waxaa idlaaqaa hore kanaan ku qeydaynaa waa salaadii faradkaa weeye salaadaha faradkaa marka laga baxo ayaa dabadood la odhanayaa dikrigan la odhanaya kolle xadiidkana in sida daaraqudni oo kale axaadiistii ay kitaabka muslim wax ka hadleen ama ay wax ka sheegeen ayuu kaba mid yahay oo wuxuu kaba dhigayaa ruwaadii xadiidkan warinaysay ayaa waxay isku khilaafeen marfuucnimada xadiidka la kor yeelo san imika inoo taalo oo dee riwaayaadkan muslim inoo soo wariyey inoogu wada taala iyo iyadoo raggii waaweynaa barhkood waa mansuur iyo shucba iyagu ay kaba dhigeen inuu kacb ibnu cujre ku taagan yahay walow aan dee iyada wax umuurahan taxdiidkani ra'yi lagu odhan kara aana ahayn ijtihaad majaal kuma laha oo xagga xukunka marfuuc inuu kaba noqonayo lana yidhaahaa iyaga naftooda dee taasun ma ahaynay mawquufu kaba dhigeenna riwaaye ay rafciyeenna waa jirtaayo bal markaa taas baa isdiraagooda iyo wax ka sheega xadiidkan ay wax kaba sheegeen ahayd ee laakiin dee rag kala duwanna way rafciyeen iyaga naftoodana waa kollay rafci iyo waqfiba waa laga soo wariyayoo wax ijtihaad lagu ogaan karana maaha kolley haddii xataa taa la idhaha xukum rafci buu yeelan haddii kalena waa ziyaado dad fiqa ah ay inoo ziyaadiyeen oo bal waa wax sanadka un ku yar tacalluqsanee wax kale maahe xadiidku waa kaasoo afar iyo soddon takbiirana inoogu sugan taasaan haysanayna xdثna نصر بن علي الجهضمي qال xdثna أbو أحمد وأbو أحمد الزبير محمد بن عبد الله قال xdثna حمزة الزyات عن الحكم عن عبدالرحمن بن أbي ليلى عن كعب بن عجرة xadiidku waa kii hore snadun baa inoo soo kordhay xakم iyo cabdالرحمن بن أbي ليلana markii hore way noogu sugnaayeen adigu dee ragga kalena waa rag aan soo wada aragnay warmahayo imaamkan حمزة الزyات inaan hore usoo maray waxa weeyaan un waa dee quradan toddobada ah nin kaba mida weeyaan oo qaarigan shahirka ah caalimka ahaa caabidka ee zaahidka ee xamse la yidhaaho kaa weeyo toddobadan qiraa'o mid kamida isaga loo ti ama dee qiraa'adiisa ay tahay xamsatu zayaad xamsat bnu xabiib baa la yidhaahaa waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida kolley wuxuu ku shuhroobay un zuhdi iyo bal matalan dee macrifada qur'aan ee aada iyo aada u sarreysay iyoba taas buu kuba shuhroobay iyo cibaado iyo waracnimo xalaal miirad badane bal waa adigu ninkaas muqriga kolley azayaad nisbadanna waa san dee imakain abu saalixba asamaan iyo azayaad labadaba waa la idhaha waa shaqadiisii oo zayaad nisbadu waa nisbatun ila zayt zaydkana oo saliidaba taasba waxaana la yidhaha wuxuu ka keeni jiray isagoo xulwaan meesha lame kuufa intuu kaba qaado ayuu xulwaan geyn jiray xulwaanna waxyaalo kale jawsi iyo waxyaaluhu kasoo qaadi jirayo waa shaqadiisii iyo xirfadiisii nin zaahidana u ahay oo xalaal mira badan umuuraha kolley ay noo soo naqliyeen ee aada u la yaabka badnaa waa dee waraciisii iyo taas waana rag kala duwan baana arrimahaas dee arrintoodu ahayd waxaa la ihi jiray waxaa dhacaysa kol kol in isagoo haraaban dee isagoo magaaladii dhexdeediiba jooga inuu diidi jiray dadka inuu idhaaha waraabiya wuxuu ka baqanaya maxay tahay in dee maalinuu majliskiisa yimi oo qur'aan isaga ku dul aqriyey inuu ka waraabinayo noqdo ka waraabinayo inuu noqdo taasoo waa bal taas oo ay noqoto si wuxuu ajri ka qaatay halkaas ay soo gasho bal waxaa lasoo naqliyaa jariir ibnu cabdilxamiid ambabi o dee isaga raggii wax kaba qaatay ahaa majliskiisa xaadiro qur-aankana inuu maalin gurigoodii intuu soo maray ayuu biyuu dalbay oo markuu biyihii u keenay ayuubuu ufiirsada u yihi ma isagii baato alasta taxdurunaa cinda alqira'a qur-aanka agtiisa miyaanad noo imanoo hayo iska dhaqaaqay ma cabid gacantiisii kaba cabida waa taasay joogtaa haddii la aqbalo iyo waxyaalo iyo waa taasoo imaam nawowi ba raximah llahu tacaala shaarixa kitaabkan ayaa kollay isaguna dee shayga ahaay oo inta badan dadkaa dee majliskiisa xaadiri hadiya kama aqbali jirin walo dee kolley hadiya naadir ay hadba de waxyaalaha aqbalkiisa wa xamsatu zayat waa ninkaase can kacb ibni cujrata can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi معqبات لا يخيب قائلهن أو فاaعلهنa ثلاث وثaلاثونa تصبيحة وثaلاث وثaلاثونa تحميدة وأربع وثaلاثونa تكبيرة معنى قائلهنa أو فاaعلهنa في دبر كuلi صلاaة صلاaد kastaba dabadeed iyo markaa laga baxo un oo de waa marka laga baxo dabadeedba in lalaba yimaado bal taas hoogayo wey manaa ajri aad iyo aad u badan buu leeyahay o de waa ajr maxaa inoogu filan xadiidkaa hore abu hurayra oo dee in bal matalan sadaqadii iyo wixii kale cidqigii iyo wixii in wixii lagu gaadhay ay ku gaadhayaan tan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh noo sheegay ama uu sheegay saxa muhaajiriintii fuqaradoodii uu taa baray xadaثani moxamed ibn xaatimi qaala xadaثana asbad ibn moxamedi qaala xadaثana cmr bn qaysin اlmulaa'iyu can اlxakami bihada اlisnaadi mila xadaثnي cabdالxamid بn bayani اlwasidiy qaal aخbarana khaalid bn cabdالlahi can shl can abi cubaydin اlmedxijiyi kole khaalid bn cabdلlahina dee khaalid waa tan markan aan umuurihii aan yar dabdinaynayna khaalid inooguma sugnaa oo khaalid اlxada aan lahaa kani waa ninkaa ka dambeeya atbaacu taabiciinta oo kitaabkana aan kuma soo maray oo de waa nin caalimana ahaa hadiyo goor waa dadkii cilmiga iyo cibaadada ilaahay subxaana watacaala wada siiyey waana aynu soo aragnay khaalid imtixaan usoo arki jirnay khaalid ibnu cabdillaahi ohoana dadkaa dee ilaahay subxaana watacaala taqoda badan iyo siiyayo waxay dhaha naftiisu dhowr goor barkood saddex goor bay dhahan ama afar goor buu ilaahay ka iibsaday naftiisa ayay dhahaan kutub taraajima waxaa ku arkaysaa siyar iyo keyrkoodba si k ay soo naqliyeen waxa weeye isagoo naftiisii miisaamay de madaxa xoolo badana waa lahaa isagii baa miisaan la saaray fidana waa la saaray miisaan intii miisaankiisu noqday in leeg buu sadaqaystay waa miisaankiisa ilay naftiisu ilaahay kaba iibsadayo waa intii wasankiisu noqday in leegoo fido ah malaa saddex goortaas ama afar goor can abi cubaydin ilmadxijiyi madxijiyi qaala muslimun muslim wuxuu yihi abu cubaydin mawlaa sulaymaan bni cabdilmalik oo ujeedadu ninkan abu cubayd ilmadxiji oo imika inoogu horeyso ayuu muslim inoo sii caddaynaya muslimna waa musanifkiie marka wuxuu yihi abu cubaydkani waa sulayman ibnu cabdilmelik buu mawlihiisa sulayman ibnu cabdilmelikna waa ninkii dee khulafadii kaba mid ahaa reer bani umaya waxa weeyaan ka horeeyey un cumar ibn cabdicaziz bal dee la yidhah maxaasintiisa ayaa cumar ibn cabdicaziz kama mid yahay isagoo wilaayada cahdiga dee walaalihii ay lahaayeen buu isaga soo dhexgeliyo isaga magacaabo isaga nasi in markaa ku dardaarmay ama dee si waxa weeyaan cahdiga qoray weeye markaa uu dhiman doono sulayman ibn cabdilmelik haddaba ninkaasuu xaajibkiisa ahaa walow dee makamalaa walahani inuu jaanibkaasun loogu tiriye mulaazamadii baa suurtagala waan filaya un sababto almadxaj haddii dee isaga welihiisiyo inuu xoreeye ay tahay dee alumawiyi in la yidhaha ama alqurashiyi mooye madxaji lama yidhah madxajna waa reer dee yaman degi jiro ballaadhnaay oo carbeedba weye xaajibkiisu a kelinkiisuu joogi jiray isagaa xaajibkiisa adana saqaawey can caطa ibn yazid alaytiy can abi hurayrata can rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam man sabax allaha fi duburi kuli salaati ninka ilaahay nazaha salaad kastaba dabadeed halaaan wa halaatiina bal salaadii faradkayd baanan ku fasiraynaa ilaaqan qeydkaa horean ku qeydaynaaye waxamid allahi ilaahay ku xamdiya halaaan wa halaatiina wakabar allahi ilaahay weyneeye halaaan wa halaatiina fatilka tiscatu wa tiscuuna intaasi sagaal iyo sagaashan weeye wa qaala yidhaaha tamaama almiati boqolka dhammaadkooda iyo boqolka dee buuxsankood laa ilaha ilا اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulk walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir gufirat khadaayaahu wain kanat mila zabd اlbaxr intaa idhaaha gufirat waa la dhaafaa khadaayaahu dunuubtiisa wain kaanat aba ahaata dunuubtaasi mila zabd اlbaxri bada xoorkeeda ama xumbadeeda oo kale manaa farabadna waxay kaba qabteen ilaahay subxaanaه watacaala waa fadligii weeye ilaahay baa waxa weeyaan u dhaafaya taas waa fadli aad iyo aad u badan oo bal marka ay leedahay kolley bal halkan xadiidkii hore waxaa inoogu sugnaa dee isaga ayn labadan xadiis un baan ma eegeyna arbacun wa halaatuuna takbiira waa xadiidkii kacab ibnu cujra kanna waxaa inoogu sugan halka boqolaad in laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahu calaa kuli shayin qadiir la odhanayo n waxaana waana laba xadiis baanay kalayihin oo dee labaduba inoo sugan ama inoo saxiixa imaam nawi isagu wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala kolleyna waa umuuro isaga kusoo noqnoqda markay waxyaala saasi dhacaanba waxaa roon inuu ruuxu ixtiyaadoodo talaatan wa talaatiina tasbiix adigu afar iyo soddon takbiirana uu la yimaado haddana uu la yimaado laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu huwa calaa kuli shayin qadiir uu israaciyo isagoo bal matalan dee riwaayaadkii jamcinaya bal taa waxaa ka mudan kolley laba xadiisna way kala yihin boqolkiiba yaan la dhaafinine kollay inuu afar iyo soddonka ku takti khatimo afar iyo soddon takbiiro usaa boqolkii ku buuxiyo de waa salaadaha qaarkood awqaadda qaarkeedna si uu labadoodiiba ugu wada camal falo intuu saddex iyo soddon goor allahu akbarta kaba dhigo ta kalena laa ilaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu tamaama almia sia xadiidkan aan hayno ujeedadu kolba xadiis uu kuba camal falo markaa taasi ay noqonaysa inuu kuwada camal falo lakin imaam nawowi had iyo goor riwaayaatku markay sidan oo kale de ay dhacaan waxyaalo kala duwan ay kuba yimaadaan ayaa wuxuu yidhahaa isagu waa de kollay dariiqa uu mare eh iyadoo laisu wada geeyo oo sida de xadiidkii allahuma inii dalabtu nafsii dulman kasiira allahuma inii dalabtu nafsii dulman kabiiran oo kale ayaa wuxuu dhahaa waa in labadaba aada wada tilaahid waa laba riwaayo ina dulman kabiiran kasiiran aad tilaahid oo kale walow dee culimada kale kolley ay doortaan bal dee ay halkan hay yar fogeeyaana qawlkiisa halkaas ay leeyihin kolna dulman kasiiran dheh kolla dulman kabiiran dheh sala salaadaha rasuulka ilaahay dee laguma saleeyaynu siiqo kala duwana barhkood soo aragnayna saas oo kale waxba inaan demji lagu samayn oo dee ziyaadaadka o dhan tala urursado siiqo keliya aan laga soo saarine kolba siiqo aad iska aqrinin taas oo dee marka waxyaalaha caankoode lakin imaam nawowi ba had iyo goortani ay dee isagu kolley waa dariiqu mara raximahu llahu tacaala oo uu muraha caynkana ku jamciyo وxadثna محamed بن الصbaح qال xadثna ismاعيل بن زكريا عan سhayl عan abي cubayd عan cطاء عan abي هurayرaةa qاal qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم bmثl kale bal axaadiثi waan kasoo baxnay de waana intii muslim wariyey de waxyaalo kale oon u warino way jiraan oo de ama kutubta kale xadiidka inooguma sugan bal dee kitaabka uu imaam nawowi leeyahy aladkaar oo kale majmuuco kala duwan oo umuurahan ah ama adkaarta salaada dabadood looba imanaya ama kun oo wada salaadahoo dhan ka wada dhexeeya ha noqdeen ama maqribka iyo subaxa oo iyaguna adkaar ziyaado ah oo gaara leh haba noqdeene ayaa kaba heleysaane bal de waa meelaha u laabmi kartaa mana bab ma yuqaalu bayna takbiirati اlixraami walqira'ati wuxuu u baabaysan wixii la odhanayay takbiirada ixraamka iyo qira'ada dhexdooda ujeedadu waa istiftaaxi marka uu ruuxu allahu akbar yidhaahu salaada xidho inta aanu qira'ada qur'aanka bilaabin waxa uu odhanayo wuxuu odhanayu baabkiisii yahay xadaثnي زhير بن حرب qال xadaثna جرير عن cmاaرة بن القعقاع عن أbي زرعة عن أbي هريرةa qال أنه qال raggana waa in badan baan soo wada aragnay qاala wuxuu hi kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa idaa kabara marka uu xidho oo allahu akbar u yidhah fi الصaلاati salaada dhexdeeda sakata waa aamusayey munayatan in yar wakti yar oo kooban buu aamusayo ujeedadu markuu xidho dabadeedba bismi illahi الرaحman الرaحيم ama alxamdulilahi rabi الcaalamiin qira'adii dee lamu jahrayn salaadihii dee jahrigayna salaadaha kale kolley ma maqlayaanba kol kol uu dee aayaadka qaarkood ay ka uu daaciya ka maqlaa intuu la yar jaara uu mooye ee waxoogaa buu aamusayey faqultu waxaan idhi yaa rasuul الlahi rasuulkii ilaahayow biabi anta wa umi abaha iyo hooyaday ayaan kugu furanayaa dee waa aftiika biabi wa umi wixii dhib ah ee adiga ku heli laha iyaga ha heleed oo ilaahay ha kugu furtay iyaga e waa dee kelibaad waxyaalo loolaba imanayo in tafkiyadu tacdiim ruuxan la weyneynayo dee taase ara-ayta bal waxaad iiga warantaa sukuutaka aamuskaaga bayna atakbiiri waalqira'ati allahu akbartii qira'ada dhexdeeda intaad aamusan tahay ma taqulu eeg wuxuu dareemay inuu wax odhanayo oo kolley aanu iska taagnayn un u aamusnayn un dee salaada haddaan wax dhegaysanayn ama taasi ani dee waa aamuskii ma jire maxaad tidhahaa waxaanaad odhanaysaa ma jirta oo dee kolleyna waa laga yaabaa inuu qira'adiisa in wax aqriyayo dareemay oo dee waaba tahay axaadiii iyagoo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal qira'adiisa ay saxaabadu u daliishadeen markaa salaadahan siriga uu aqriyayo bacda asaxaaba markii la yihi seebaa ku garanayseen rasuulka ilahi inuu qur'aan aqriyayo ee barkood ay dhahan bidiraabi lixyati walow kol kol aayada ay maqlayeen bidiraabi lixyati waa dhaqdhaqaaqa dee daankiisa iyo tani dhaqaaqa iyo taas iyabaanu ku garan inuu wax aqriyayo haddaba maxaa tidhaahaa buri hunayana kolley qolooyinkiina sharax haystaa sheeku waa dabdinayaa iclaalkii sarfiga ahaa ee san keenayna waa sheegaya lakin bal macnihan baa imaka yar muhima inaan sheega markaasa wuxuu yihi qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh aqulu waxaan ku qowlayaan idhaahaa allahuma baacid baynii wa bayna khadaayaaya kama baacadta bayna almashriqi wاlmagrib allahuma naqinii min khadaayaaya kama yunaqa athawb اlabyadu min adanas allahuma silnii min khadaayaaya biالsalji wاlmaai wاlbarad intaasaan idhahaa waa adciyadii istiftaaxa mid kaba mid ah xadiidkana bukhaariiyo muslim kolley way isku waraaceen iskuba waafaqsayiin waxaana halkan imika sheekhu kumuu dhigina salaatuleil markaan gaadhna haddii a la yidhaaho ama kitaabka kuba sugan ee wajahtu wajiya liladii fadara samaawaati oo xadiis cali oo dheer weliba dee intan kooban ahna dheer oo iyada taa rasuulkii ilaahayna bal uu la iman jiray waa inoo dambaysa haddii a la yidhaaho taasoo salaatuleil dhexdii bay kuba imanaysaa adigu waa la iman jiray walow dee aniga salaada habeennimo ku koobnayn waa inta kitaabkeedna kuba sugan ee axaadiis kale oo kala duwan oo istiftaaxaadka kusoo aroortayna ma jirtaaye waana way jiraan waana arrimo iska wada jaa-isa kaba midiya subxaanaka allahuma bixamdika tabaaraka smuka watacaala jaduka walaa ilaaha gayruku kaba mid yahay iyo adciyo kala duwan oo adigu kolley rasuulka ilaah iyo adkaaro kala duwan oo inooba sugnaatay way jiraan halkan waa inta inooguba sugan horta halkan kaasna waa inoo dambeeya allahuma macnahana kolley waxaan filayaa inaan markii aynu soo haynay shaksigu wuxuu odhanaya marka rukuucda laga soo tooso adkaartii iyo dacooyinkii aynu kusoo marnay barhkood alfaadahani inoogu sugnaayeen oo waxaan dee laqbadooda kaga laabmaa markaa ma jirto allahuma jumladaa hore allahuma baacid beynii wa bayna khadaaya waana inta badanna macnaha waa dembi dhaaf ilaahay uu weydiisanayo taanu un weeye ilaahw kala durki beynii wa bayna khadaayaaya kama baacadta siad u kala fogeysay bayna almashriq walmaqrib bar iyo galbeed halka cadaadu ka soo baxday halka ka dhacda siad u kala durkisay aniyo dembigayga oo iga dhaaf weeye yaanu iima soo dhawaano na kala dheere allahuma naqinii min khadaayaaya ilaahu iga dahir dunuubtayda kama yunaqa athawb alabyadu min adanas maradaa cadsa looga dahiro wasakda iyo danaska allahuma qsilnii min khadaayaaya bilmaai wasalji walbarad macnaa biyaha iyo waxaad dembigayga igaga maydhaa selji oo barafkii biyihii iyo baradkii iyo sadee dhagxantan yaryar ama barafkan yaryar ee lasoo dhacaba roobka ujeedadna waxa weeyaan un waa iga dahir iga nadiifisa shay waxyaalo mudahiraad oo waxwada dahira la isugu geeyey oo kale dee aad buu saafi u noqonaya saas oo kale iga wada saafi yeel weye rasuulka ilaahayna tawaaduc rabbigu u tawaaducayay cubuudiyada xaqeedu gudanayo taasba weeye ayuu dee ilaahay weydiisanayey inuu tan dee inagana waa jidaynta laynoo jidaynaya inan taa ilaahay subxaana watacaala kuwa barino salaadeena dhexdeedana aan taa iyo dee kuwa kan iyo bal wixii kale labadida aan kulaba nimaadno xdثna abubكر بن abي شhaybة وبن نmayr qال xadثna بن فضyl وxadثna abu kamil qال xadثna عبدالواحد yعnي بn زiyاd kilahma عan cmاaraة بn الqعqاع في hada الاسناad نaحو xadيثi jarيri waa xadيثkii jarيire uu abu zircة بn cمr بn jarيr بn cabdاللahi weeye uu kaba warinayey markaas xadيثkaas jarيre de cmaaru kaba warinaya an abi zircة maantana cmaare cabdالواحid iyo waxa ka wada warinaya iبn فضyl محmed oo waana xadiidkii hore wax lamida weeye waana lafdigaan soo maray kolleyna xadiidku wuxuu daliiluya jamaahiir culamaa qowlkooda ah inay dee mustaxab tahay ama suno tahay ruuxu markaa uu salaada xidho uun ducada ducaa listiftaax ama tana noqoto ama kuwa kale adciyooyinka ama adkaarta kale in la aqriyo ee ujeedadu markaaba aan qiraadihii toos loo bilaabin waa nafsa jamaahiir culamaa qowlkooda weeye mala imaam malik baa qowlkiisu kolley taa ka duwan yahay waxa weeyaan muhimku sunihii iyo axaadiistii rasuulku siday kuba timo xujadu waa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh dee sunihiisay xujadu noqonaysaa qala muslimu muslim ba wuxuu yihi وxdثت عن يحyى waxa laiga waramay يحyى بن حسان ويuنس المؤdب وغayrهma يحyى بن حسان التنيسي iyo يuنس بن محمد المؤdب iyo وغayrهma غayrkoodba qالو inay yidhaaheen xdثنا عبدالواحد بن زياد قال xdثني عماaرة بن القعقاع قال xdثنا أبو زرعة قال سمعت أbا هريرة يقول kاna رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم waa xadiid kaloo laakiin sanadkii hore qeyb muhim oo kamidi ay noogu sugan tahay laakiin de waa xadiidkii hore waxaan ka faaidaysana wax ka duwan baan ka faaidaysanaynay laakiin arrinta jirtaa waxa weeye cibaarada muslim muxuu yihi waxudithu can yaxya waa la iga waramay yaxya bnu xasaan eeg markaa muslim sheekiisi ma joogo saasaa laiga warramay buuhi o waa xadfay imaka halkan ama waa maqanya sheekiisii sanadkii markaa dee kol haddaan u sheegin ciddii u warantay waaba dee tacliiq buu noqon ama inqidac baa meeshii jira waa laiga warramay in ciddina inooma joogto waxaana jirta waxaan filaya habeenadii aan midqalka soo haynayna waan kasoo waranay dhowr iyo toban xadiid baa jira afar iyo toban barhkood yidhahaan haddii ma aada loo sii tiriyana malaha midh iyo laba way go-i karaane maka axaadiisa oo sanadkooda inqidaac ku sugay ama mucalaqaad kitaabka muslim ku sugan kan baaba kaba mid ah dhowr iyo tobanka kitaabka kuba sugan makanaha kolleyna mucalaqaad wixii khaasatan loo yaqaana mucalaqo sheeku inuu xadfo sheekiisiyo ciddii ka sarraysay u guuro maaha halkan laakiin ciddii buu ibhaamiyey un meeshii oonu sheegin oonu caddayn ciddii kaba warisay laakiin dee aymo kaloo xadiidka wariyey waxaa ciddii ay bal matalan qolooyinkan ay kaba wariyey kaba mid ahaa ama cabdullahi bn cabdiraxmaan idarimi imaamka weyne shahirkee musnadka ama kitaabkan weyn leh ama kutubta kala duwan ba leh darimi oo dee kita sheekha muslimnaba ah axaadiis kala duwan taasba weeyaane bal muhimku waxa weeyaan xadiisku hadduu muslim mucallaq uu kuba yahay ama sanadkiisan ibhaamkani dhacay waxa weeye aymo kaloo inoo xidhiidhiso sanadka inoo taam yeeshay ayaa jirta oo dee dariiqooda uu noqonayo taa muslimna umuurahani kuma badnaa waaba dhowr iyo toban xadiiuna afar iyo toban bal ay wax dhimi karaan ee barhkood siay tiriyeen culimada qaarkoodna dee ama muqadimaadkan sharaxyadana ay kaga hadlaan kutubta musalaxana kuwada roonroon ay soo wada dhigtaan oo kale sa ibnu salaax iyo waxyaalaha nukadyaashiisa raacsan oo kale kitaabkiisa iyo barhkoodna waxa weeyaan kitaabkan algurar almajmuuca oo kale ay mualafaad gaara isaga iyo waxyaalo kale ay daha iskuba dareen ay kuba khaas yeeleen laakiin kalaamku waa inoo horeeyey tanna maaha tii inoogu horeysay wuxuu yihi markaa samictu aba hurayrata yaqulu kana rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa nahada marka uu kaco min arakcati ragcadda athaaniyati labaad istaftaxa qira'aةa bاlxamdu lilahi rab اlcaalamiin walam yaskut marka uu rasuulka ilaahay ragcadda labaad ama ka kaco idaad ujeedadu waa ragcaddii koobaad buu dhamaystay tii saddexaad waa taas buu kaba ukacayaabo weeye un macnuhu iyo adigu ragcaadka dambaba ma dee aamusahayn sao kuwa hore ta koobaad u aamusayo takbiirada exraamka dabadeed ee markaaba qira'adu bilaabanayo dee istiftaaxu wuxuu ku kooban yahay waa ragcadda koobaad ragcaadka dambe istiftaax ma laha marka uu ruuxu allahu akbar u hagaagiisu taagaba qira'adii buu toosu bilaabaya taas weye faatixadii buu toosu aqriyaya alxamdu lilahi rabb اlcaalamiinna de waa suuradii faatixada weeye kollay iyadoo bi meesha gashay alxamduna imaka oon bilxamdi la orana horaan usoo sheegno waa xikaayo si laftigu ahaa ayaa lasoo naqliyo o lasoo xikaayooday marka xikaayo baabkeed ay tahayna xuruufu jar taahiir iyo camal ma yeeshaan وxdثnي زهير بن حرب قال xdثna عفان قال xdثna حماد قال أخبرna qتاadة وثابت وحmayd عن أنس حماd بن سلمان wuxuu leeyahay qتاadة ثابت البناني iyo حmayd طويل ayaa noo wada waramay عan أنس maxay أنس markaa yihi أن رaجuلa nin ba jaaءa yimi fadkلa الصف صفkii buu soo galay صفkii ayuu soo galay والحاaل qad xaفaزhu نفس ay qad daqadahu wakadow isagu dee dhibayo oo hiiraagayo weeye nafaski iyo neeftiio waa soo mala xoog bu usoo socday rasuulka ilaahay yaanay salaada ku dhaafin buu lahaa ka gaadh buu lahaayo isagoo dee hiiraagayo taasoo kalea ayuu safkii soo joogsaday faqaala wuxuu yihi alxamdu lilahi xamda kaثiirا طayiba mubaaraka fiihi taas bu waana ku dhawaaqay alxamdu xamdi lilahi ilaah buu usugnaaday xamdan ay axmaduhu waxaan ku xamdiyayaa xamdan xamdi kaiira badan oo dayiba fiicano mubaaraka fiihi la barakeeyey taas buu ninkii ku hadlay falama qadaa rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam salaatahu rasuulka ilaahi markuu salaadiisii dhamaystay ayuu qaala yihi ayukum lmutakalimu wa waa kiine ama kumuu ahaa kii isaga ku hadlay bilkelimaati kelimaadkii ninkii hadallada yihi ama kelimaadka ku hadlay kumuu ahaa buu yihi faarama alqowm qowmku way aamuseen de waxaaba dhici karta u arkay inu khata ninkani dhacay canaane ay kusoo jeed de uu rasuulku canaanan doono markaasa maca ninkii iyo dadkii kaleba way aamuseen faarama alqowm faqaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay ayukum lmutakalimu biha war ninkii kelimaadkaa ku hadlay kumuu ahaa fainahu lam yaqul ba'san wax dhiba ma odhan oo hadalkan uu yihi hadal dhibi ku sugan tahay maahe laakiin kumuu ahaa faqaala rajul nin baa yihi ji'tu waan imi walxaal qad xafazanii macnaa baqadanii weeye uu cidhiidyayo oo dee anafasu neefsigiyo aan hiraagayo uu soo degdegay tan nafteeda dee inay kolley walow inoo soo socotay in si degan laguma soo socdo haddana dee ficilka xaaraam aho rasuulka ilaahay ti kumuu canaanan ee malaa isagu faqultuhayo dee malaa wuxuu ka baqanaya rasuulka ilahay inu salaadiisa la gaari waayo markuu soo gaadhay buu ilaahay ugu xamdiyey inuu dee rasuulka ilaahay salaadii kaba soo gaadhay markaasaan faqulta faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laqad ra'aytu waxaan arkay isnay cashara malakan labiyo toban malag oo yabtadiruunaha usoo kala dheeraynaya labiyo toban malag oo soo usoo kala badinayaba ayuhum yarfaca ka kor yeelaya waa ka ugu horey qaadaya ujeedadu waa fadligii kelimaadkaasi lahayd labiyo toban malag baan arkay oo usoo kala dheeraynaya kooda kor yeelaya baltawen xadiidka kole dee xamdigan dee fadliga uu leeyahay waa inooguma sugan tahay oo fadligani waa inooguma sugan yahay de meelaha la odhanay imaka halkana si baabkii istiftaaxan kuma jirnaa laakiin dee sidan horeba usoo sheegnay taraajimta caynkana baabu ma yuqaalu bayna takriim bayrat اlexraami walqira'a muslim ma laha imaka waa tii nawowi weeye saa daraaddeed bay bacdigood halkan imaka ay intan xadiidkan iyo kaka dambeeya ay u dhigtaan tarjamaa baabu fadli اlxamd bal xamdigu fadliga uu leeyahay oo ay ka gooyaan baabkaa hore imaka waxaana daahirba ah ninkii markuu soo degdegay safkii uu soo galay uun inuu yidhi oonay istiftaaxba ahayna markii uu soo joogsadayba inuu yidhi isagoo ilaahay taa ugaba xamdiyaya bal adigu tanba wey laakiin waxaa jirtay bukhaari saxiixiisa dhacay iyadoo xadiidka rifaacan la yidhah baaba warinaya inuu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayna way la tukanayeeno markii uu samica allahu liman xamidah yihi ayaa ruux dee allahuma rabbana laka alxamdu xamda kaiira dayiba mubaaraka fiihi yihi markuu taa yihi ee salaadii laga baxay buu rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh tii weydiiyey yaa yihi oo ninkii baa yidhi anaa idhi khayru baan ula jeeday wax kale ulamaan jeedin markaas baa wuxu uhi rasuulka ilaahay dhowr iyo soddon malab oo usoo kala dheeraynaya kooda horqoraya ayaan arkay bal markaa kaasna waa xadii ana kani waa xadii anas kaasna waa xadiid kale laba xadiidna way kala yihiin wey taasna weliba maxalkaa inoo caddaayo صaxiixa bukhaari kusugan ictidaalkay ahaydba jadadeedu ruuxu ictidaalkii la yimaado waa fadligaa badan bay leedahay kana waa markaa uu salaadii ama uu soo galay baabay ahayd ama u dee safkii soo joogsaday waa adigu bal xamdigani fadliga uu leeyahay baa inoogu sugan tan or leenahayo xadaثna زhayr بن xrb qal xadaثna ismاعيل بن culayaة qal aخbarnي الxajاaج بن abي cثman عan abي الزbayr عan cwn بn cabdاللahi بn cutبata wan cwn بn cabdالlahi بn cutبata بn mascuud weeye cabdالlahi بn mascuud bay awowgii walaalo ahaayeen عan بn cmra qala anahu qaal baynama wqti naحnu anagu nuصlي aan tukanayno maca rasuuli اlaahi slى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahi maciisa aan la tukanayno id qaala rajulu min alqowmi nin qowmkii kamidaa yidhi allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukrata waasila waanu ku dhawaaqa waa la maqlay allahu akbaru ilaahay baa weyn oo kabiiran ay kabartu kabiiran waxaan weynaya ilaaha weyn ama kabiiran xaalu yahay walxamdu xamdulilah buu usugnaaday kaiiran waa xamdan kaiira wey وسubحaan الlahi bkrة waasila ilah baa naزhnaaday subax iyo galabad faqala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa wuxuu yihi man ilqaailu kalimata kada wakada kelimada caynkaa iyo caynkaasa yaa yihi qaala rajul min اlqowmi ana ya rasuul الlahi aniga ihi rasuulka ilaahayow qaala wuxuu hi cajibtu lahaa waan la yaabayba oo waa kelimadii waa maqaamkeeda iyo fadligeeda maxuu ula yaabay rasuulka ilaahay meeshay gaadhsiisnayd futixat laha waxaa loo furay abwaabu samaai samada albaabadeeda ayaa kelimadii loo furay oo looga ballaqay qaala bnu cumara ina cumar baa wuxuu yihi famaa taragtuhuna kelimaadkan kamaan tegin mundu samictu rasuula اllahi salى اlahu alay wasalam yaqulu dalik bal axaadiidii istiftaaxu intana inoo raaciyey waana soo aroortay iyada tan istiftaaxaan way kuma soo aroortay adkaartiisa inay kaba mid tahay in waktigaa laba yimaado dee kollay asxaabu suda bacdigoodna way wariyeen rasuulka ilaahay bal inuu ama salaad habeennimaba dee laba iman jiray oo bal waxaan leenaha waa la odhan karaa iyadana istiftaaxi waa la odhan karaaye waxa weeye bal dikrigana iyo dee xamdigana fadligiisu dee xadiidka way inooguma sugan yahay ibnu cumar baa wuxuu maalintii aan maqlay rasuulka ilaah saale ilaa dee taa dabadeed anigu kamaan tegin waan la imaadaa waan idhahaaba weye walow aan hadda tacyiinkii maxalku inooguma sugnayn lakin waxaan len de axaadiid kaloo inooguma sugnayd baa taasi jirta iyadoona qisadan aanay ahayn lakin taa in lalaba imanayo waanay ixtimaali kartaa halkan meel kalena maalintaa way ixtimaali kartaa inuu kuba yidhi lakin ninku waa yidhi rasuulka ilaahay iyo dadkina way maqleen waana tan dee fadligaa badan inooguma sugan yahay bal kolley allah subxaana wataعala aعlam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk